Recording has been started.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha lahaysiiskiiskula xogka shacabka soomaaliya waxaa marti noogu yahay profeor cabdullaahi xasan maxamuud cabdullaahi sbarash cabdullaahi sbarash waa aqoonyahan soomaaliyeed waa aqoonyahanada soomaalida ee aadka caanka ugu ah waxyaalaha dhulka hoostiisa ku jira taariikha fara badan buu ka hadlaa aqoobo fara badan oo ku duugan dhulka soomaaliya aada uga hadlaa sida macdanaha iyo shidaalada oo kale waa aqoonyahanada sheer ka hadla arrimaha siyaasadda golaha nineteen sixty soomaalida baa isugu timaada aqoonyahanada baa isugu yimaado lagu waraysta sidoo kale socodkaaga waxaa qaadi doona wabtiyada kala duwan ee golaha nineteen sixty iyo kuwa iyo kuwa ay wada shaqeeyaan sida puntland observer puntland dot com iyo southern news iyo golaha nineteen sixty dot com waayo cabdullaahi soo dhawow hadda marka hore waxaan jeclaan lahaa isbedella ayaa ka socda dalka soomaaliya kala duwan ama dowladda federaalka ha ahaadaan xaggeeda ha ahaada ama ha ahaado arrimaha kasoo cusboonaaday somalilan iyo puntland oo horey loogu tiri jiray dhinaca nabadda iyo isbedelka ka muuqda isla gobolkaasi sool fahaantiisa orahaha kala duwan ee kasoo baxaaya dadkan madaxda ka ah muxuu ahaye goboladaas iyo muuqaalka guud ee dalka soomaaliya dhinaca amniga adoo guud ahaan balado aqoonyahan soomaaliya oo dhinacasaasana udhuun doona had iyo jeer bal guud ahaan waxaa jecellaa ummadda soomaaliyed usoo bandhigto aragtida guud aad arrimahaasi ka qabto baa dhawo magacaygu soo dhawow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى على لسان نبيه موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
عبد الله مسيك بكاملتا انت وعد الضوء بالله يا برد السيكة بحاجة زوجته تلفك هفتاح المغرب ما يعطيك مغرب ما يسمى صبغيه كوسع الله كبغل إلهي
يا
كوسع الله كبغل يا كوسع
يا يا يا يا عاصم بسم الله الرحمن الرحيم عاصم مركز وايد السلام يا دمان ومدة صوماليات ميل كستاد شورتان aniga hadda si darooriyo ii tahay qaarna waxaa laga yaabaa inay dafiir u tahay waan salaamayaa waxaan idin leeyahay ramadaan kariim bil barakaysan baa lagu jiraa waxyaalaha aynu ka hadli doonana aan u malaynayo inaanay waktigeedii ku abboona ahayn bil cibaaday ahayd laakiin waxay nuu bedelay bil colaadeed marka haddaan guud ahaan soomaaliya ku horeeyo dee soomaaliya waxa maanta ka taagan waxa weeye aniga siday igu muuqato howlo badan baa ka taagan dhibaatooyin badan baa ka taagan federaalka waa la socotaan oo dee weli qaabdhaqaajiskiisiibaynu sugaynaa waxba isaguma toosna runtii sida muuqata cadow badanna waa leeyahay shacabkiisiina waxaa moodaa xoogaa in dadku baasif isaga badan yahay oo aan dadaal badanina jirin dadkii aqoonta lahaana aan meeshii qof waliba right person right place la geynin si kale waxay kaga socdaan marka waa shaqsi daro laakiin insha allah ilaahay waa hagaajin doonaa gobolada kan gobolada iyaguna waa kuwan oo qaarba dhan bay geedi u yihiin marka mukhaalafo xumo weyn baa ka muuqata taana khayr badan kama dhasho runtii xal in laga raadiyo oo dee si uun wax loo dadku haddaanu isfahmin oo wada shaqaynin waxba uma socdaan waxna uma hagaagaan waxna waa qaran dhan oo ballaaran oo umad ballaaran degan tahay marka waa maalmahan waa ayaamahan wax socdaa kolley waa iska nasiib daro laakiin ninkii la odhan jiray sandawaad albaxri baa laga hayaa ma bayna qambas aynin waintibaahatinaa yuqayir allahu min xaal ilaa xaal in isku qabadkeed iyo kala qaadkeed baa ilaahay umuuraha u bedelaa si xun ama si wanaagsan oo jirtay mid kale ku bedelaa marka waxaynu ilaahay ka baryanaa inuu sida si ka wanaagsan inuu u bedelo taa guud haddaan halkaa kaga tago waxaa ka jirta dhibaatada ka taagan deegaanka gobolka sool ayaan si fiican u dhexgelaya haddii ilaahay idmo waxaana dhex raacayaa ninka madaxweynaha somaliland oo twenty six may bixiyey press conference kana hadlay isaga oo processkiisa iyo sophisticationskiisa uu hawshan uu ku galay ama ku maxay cudurdaarka uga dhigtay ee ka hadlaya oo shan arrimood soo qaatay oo uu justification uga dhiganayay marka waxaan jeclaan lahaa bal shantii arrimood horta inaan raadkii raaco dadka soomaaliyeed xaqiiqda sita u sheego markaa kadibna wixii kale oo aynu ka gaari karno aynu uga gudubno horta waa midda ugu horeyse wuxuu yidhi soomaaliyaa nagu soo duushay dawladda federaalkaabaa nagu soo duushay oo ciidankayada ku karan oo dhulkayagiiya ku weerartay marka anigoo ka xun waxaan jeclaan lahaa de dadku waa og yahay hadeer ma aqaan dee meesha lagu kala nool yahay inkastay kala fog tahay haddana adduunka waxaa lagu jiraa casriga la yiraaho waa casrigii syniska iyo technologyda marka waxaan uga socdaa syniska iyo technologyda waxay keeneen waxa adduunka korkiisa dhulka korkiisa jooga intaas oo boqol oo satellite oo eight hundred kilometers iyo laba boqol oo kilometer inta udhaxaysa jooga kuwa loogu talagala atmosferka iyo waxaas iyo xidilada waa kuwa dhow kuwa kale ee ama dhulka loogu talagalay khayraadka iyo hadii alla ku roon yahay basaasnimada iyo waxyaalaha la halmaala waa yaro fog yihiin eight hundred kilometers laakiin waxaan uga socdaa satraytiskaasu adduunka point kasta oo kamid ah minimum thirty minutes frequencygu waa thirty minutes haddaanu kala yarayn hadeer ayay maraan oo saa u mariyaan marka wax meel wa wax ku qarsoomi karaan baa iska yar resolutionkoodu wakti xooga hadda laga joogo wuxuu ahaa minimum one meter yani object one meter ah oo dhulka korkiisa laga sawiri karayo si fiican loo arkayo hadda wuxuu marayaa centimeters waa macnaheedu waa maxay ciidan soomaaliya ka yimid oo dhul iyo dab iyo beri mid kasta ha soo bareen dagaalka puntland yimi oo muuse iyo ciidankiisa la dagaalamaya completely ma jiro waa been waayo macquul ma noqon karto markiiba waxaas satalay waa arkay adduunka o dhan baa soo saarnay hadday badda soo mareen sidoo kale waa suurtagal silaba uma noqon karto hadii sideetankii ama toddobaatankii waa warkaasoo kale waa laska odhan kari lahaa waa waa lagu dayi lahaa adduunka laakiin maanta laguma dayi karo wax allaala wixii tallaabsado waa lala socdaa qof baa wasigiisa laga sawiri karaa eight hundred kilometers oo la odhan karo ordaasadoo ku samayso marka ciidan iyo gawaari iyo balaayo guuraysa impossible inay adduunka oo dhan saa uga fakarto every thirty minutes satellite marayo marka taas waxaanu odhan lahaa haddii xilligii nabi sallallahu calayhi wasalaam ba waxa jiray waa maqasheen qisada bilqiis dee boqoradii yaman saba baa cifriid baa jiray yiri laba nino cifriid baa yiri midna yiri carshiga waxaan ku keenaya intaadan kursiga ka kicin waa aayad qur'aana midna wuxuu yiri na war anigu waxaan ku keenaya markaas cilmi badan buu ahaa ilbirikti baan ku keenaya marka xeeriyada falastiin meelahaasi ka ka tegaya wuxuu tegayaa north yemen kun iyo sideed boqol oo kilomitr baa lagu qiyaasay distanceka goan back waa three thousand six hundred wuu tegay ilbiriksigii buuna ku keenay waa qiso xaqiiqa oo qur-aanku sheegay marka haddaan layna lahayn ciidanka soomaaliya ee xamar ka imanayay waa noocaas oo kale afaariid buu ahaa waa impossible waxa kale waa markaynu weliba ka tagno horta ciidan maleelahay baa ka horeysa soomaaliya meel taga two madaxweynaha soomaaliya farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha puntland cabdiweli doctor cabdiweli maxamed cali gaas xidhiirka hadda ka dhexeeya xidhiir ciidamada la isugu diro ma yahay taa horta halkaasaa iga gudbaya waa been waxaana muuqata oo hadda aan akriyaya yamahan joornaallo wadanka imaaraadka la yidhaaho ee lugta inagu walaaqaya shalayna miskiinka ahaa ee aynu nidhin joornaaladiisa lagu soo qoray dawladii farmaasaa waxay weerartay arda soomaal marka malaayintaasaa dee qoradaasa fariinta loo dirayay taas waa baydka ugu horeeya oo ninka odaygaai uu ka hadlay halkaasaan isaga kaga gudbayaa waa mandhacdo in ciidan soomaaliyeed soo duulay oo yimid degaankaas boodka labaad wuxuu yidhi soomaaliya nabad baan u hayaa puntlandna nabad baan u hayaa meel walba nabad baan u hayaa marka waxaa looga sheegay war warkaadii baa kaa soo horreeyey nabadda ninkaa odayga ah waxaynu ku aragnay s n m waxaynu ku aragnay borame nineteen ninety one inay ahayd baan umalaynayaa waxaynu ku aragnay burco waxaynu ku aragnay buuroom iyo kalshaale waxaynu ku aragnay laascaarood waxaynu ku aragnay dukaraqoo maanta taagan waxaa ka socda caddeertada caawada oo nabadaa ka mid a qayb kamida puntland calmadow ciidan halkaa laga soo abaabulay oo kuwa madaxa duurta ah ayaa haddana weerar ku haya beero kamid a ee degaanka puntland hadeer hadeer aynu wada hadlayno kuwii ka horeeyey ee aynu ka xasuusano ugu dhawaayeen kii af ururee dumarkii caruurta lagu layi jiray iyo dadka iska masaajidada iyo markay kasoo baxaan la toogto iyaga warkooda iska daa halkaasna waaa nabada ninka odayga ka sheegaya waa taas dhinaca koonfurta iyadoo soomaalida dhan waa la socotaa ballanka nimankii somaliland s n m weliba spacer anu shacabkao dhan eedayn maayo qabqablayaasha s n m ballantoodu waxay ahayd ay ku heshiiyeen inta layna ictiraafayo inaan koonfurta soomaaliya xaga dhigan oo degin oo nabad ku seexan yani sanadkan hadda ina soo dhaafay mar baan xasuustaa toddoba boqol oo qof oo soomaaliya oo masaakiin oo badankoodu dad bacadlayaal iyo fadhiya hal weerar ay ku dhinteen nabaduna horta waa taa saa u socota waxaa kaloo u dambeeyey oo hadda la ii sheegayo caawadan in ninka la yidhaaho nuuxsaani uu laascaanood ka yidhi ama meel u dhow oo goobka caddi la yidhaahdo haddii faransanna lagu soo jebiyo laascaanood taagnaan mayso bangiyo iyo madaafici waaweyn baa meel u dhow la keenay marka soomaalidoo dhanina waa maqlaysaa haddaban ninkii ina xagaabeere wuxuu yidhi alla taoska ah ari lalaayo ari lalaayu leeyahay degaankaa la weeraray oo anigu kasoo jeedo in badan baa laga dulqaadanayay in badan baa islaamnimo la xeeriyey soomaalinimo la xeeriyey maanta hadday marayso taagnaan mayso la socda soomaaliya meelo badan oo aan taagnaan doonin baa jira oo lamid ah arigii arigiina xagaadeere unba xaalku noqonaya waxa markaa aynu taas nabadiibaan iyadana halkaas iga gudbaya oo axad beertadaa dagaal ka socdo halkaa laga soo abaabulay oo muuse ka dambeeyo iyo de wixii la kala ahay puntland qaybo kamid a waxaa taa hadda isagu wuxuu ku darsaday oo kale qodob ah qaran baanu nahay qaran waa taqaaniin yani waxa uu yahay waynu naqaan waa kala duwan yihiin nation iyo state nation waxaa noqon kara dad meel degan oo isku afah oo isku dhaqan ah oo yani maraykanka oo kale kuwiina ku nool qabaainkii hindida ahaa ee hadda matalan kuwan shiiska la odhan jiray iyo washiika iyo waa nations qaran waa la sheegan karaa laakiin qaran waa state statena wuxuu yahay waynu naqaan wuxuu u baahan yahay waxyaalo fara badan oo kamid yihiin dal dad marka laga yimaado dawlad macnale oo la ictiraafsan yahay un-ta mimbarka ah maxay ahaysay marka qarankan socday hadda toddoba iyo labaatan sanadood baa qaran laynagu sheeganayay qarankaasaa lasoo weeraray baa laleeyahay waxaan qaranka sheeganayana hadda isagaa wax weeraray ma socdo marka dhibaatada meesha taalla waxa weeye waxaan jirin oo qaran lagu sheegayo ayaa annaga hadda dad ahaan iyo degaan ahaanba dhibna lagu haya duulaan lagu haya qaranka la sheegayana tusaale wax u eg baan idin siinaya waxaa jira arrin dumarka lasoo darista weliba kuwa dhalinyarada ah ee aan weli dhalmadegsan oo la yidhaahdo force pregnancy ama psychological pregnancy oo iyadoo aan uur lahayn ayaa caloosha soo buurataa sintanidkii uurka oo dhan baa kasoo baxa hilib baa fuula waa kan dhaktaro wixii daba ku khaldamaan waagi hore ku khaldami jirin marka qaranka muuse biixi waa psychological pregnancy-ga toddoba iyo labaatanka sanadood jiray qofka dumara marka waxaanu ku dhacaan dabcan cilma kama dhasho ilaa kuma jirin naga soogin waa been bu ahaaye qaranka muuse biixina waa sidaas taas buu qaran ku sheegaya in siinaya defadan hadda lagu wareejiyey imaaraadka ay rabto inay xamiidso si teeda u shaqayso ila wax kale uma qabsato dekadaha yaman bay kasoo biroday jabuuti bay soo martay inaga inoo timid ujeedadu waxa weeye dekada jabal cali iyo kadubay inay shaqeeyaan waayo bakistan meel kamida oo aada u weyn baa shaynuhu qabsaday fifty years marka taas hadday ku socoto oo shaqayso kuwan africa ku yaale yeman iyo iyo intan soomaaliya iyo jabuuti hadday shaqeeyaan iyagu waa dhibanayaan marka dagaalka halkaas ina kaga socdo ama inaan fahmin dekada heshiiska laga galay aakhirkii waxaynu ogaanay dowladdii xasan culusow inay ka qayb gashay oo wax ka saxeexday because cidaan qaran ahayn heshiisyo dawliga lalama geli karo waxaa timid qarankiina intaasu markaa saas weeye waxaa timid meesha la yidhaaho sukaran wuxuu yidhi degaanka iyagii baanu tagnay dhulka iyagii baanu joognaa waxaanuna weliba toddobaatan kilomitr baa noo harsan soomaali baynu nahay dhulkeenana waa naqaan mar habo oday weyn baan ahay oo inaan haddeer anigu faraha la galo laakiin dee waa stractarkeena aba saas ah marka waxaan anigu caawa haddaan idin idhaahdo gelilay iyo arabtiiyaanu leenahay oo ku duulaynaa oo soo qabsanaynaa maxaad ii arki lahaydeen ma miirqab mise waali ninka ka yimi hargeysa oo le sukaraq baan leenahay weligiina ma maqal weligiina ma arag taasoo kale u ka dhigan yahay marka dhankan kama suurowdo inaanu xaggaa weerar u aadno oo gardarro ula tagno ama dad soomaaliyeed bilaas ku layno laakiin ilaa ninety one ki iyo aidiyadii bayba bilaabatay laakiin ilaa ninety one ki bay socotay marka taasuna dee lahaanshaha sida lagu yeeshay anigu waxaa ceeb ila ah inaan idhaahdo anoo nin weyna isticmaalkii ingiriiskii baa siiyeyna xitaa waa maqlay ingiriisku de waad ogtihiino dhulkeena wuu soo galay markuu soo galayna waa dadka bar waa lala dagaalamay soddon sanadood baa daraahuushi la dagaalamaysay markii la jebiyeyna waa markaa uu twentiyadii kadib meesha uu degay oo meelaha qaar buu de wuxuu dhigtay nin b c-na laakiin dee awood kale kuma lahayn mana joogin marka ujeedada loo qaran qaran raadis qarankaa aan idin idhi force pregnancy-ga kama duwana ama psychological pregnancy waxaa meesha la maqlay holhol baa petrol ku jira anigu shaqadaydu waa resourceska petrol ha noqoto gaas ha noqoto biyo ha noqoto macdan ha noqoto iyo waxyaalo kaleba guud ahaan dadka soomaaliya waxaan u sheegayaa soomaaliya dalalka loogu qiyaasta ugu petroolka badan ayay u dhowdahay inay noqoto oo maanta jira toddoba ama sideed baysin hadda nambarkii ma hubo oo waaweyn ayay leedahay oo aan badu ku jirin badu waa gooni mid ka mid a wuxuu ku yaalaa gobolka waqooyi galbeed boorame ilaa bixinduula ilaa xeebta xagga kale u rogan ka nugaal ku yaalee holhol lagu sheegayo kaasaa ka weyn natural kaasaa ka betrool badanaya horta waxaan la lahaa intaynaan dhiig meel walba kaga faraxalan bal inta wax isku hagaagayaan hati unaynu noqon doono ama aynu qaranno kala noqon doono ama isku qaran noqon doono ila waalanayo war nin walaba bal intaada horta imaanto waxaan kale oo u sheegayaa dadka soomaaliyada waxaa way dhegaysanaya gobolka waqooyi galbeed ee hargeysa laga marka laga hadlayo waa number one-ka soomaaliya macdan maalin lagu qoro oo caadiya iyo jenny stones labadaba marka laysku daro waxaana nacabba nasiib darra ah oo aan idiin sheegayaa jenny stoneskii gobolkaas dad nooc walba oo shiine leh oo hindi leh oo caddaan leh oo balaayiyo baas iyo yuhuud leh ayaa lixdan boqol doolar oo laba boqol doolar oo qof ku qayiray la siiyaayo orod soo gulo la yidhaaha haddii taana waa aad baana uga xumahay laakiin waxaa la lahaa dadka degaankaa hadda deganow dul soomaaliyeed weeye aniga aragtidayda war ka ceshada oo ka codsaga waxaa xaalu fiscaadiya boqol doolar baa lixdan lagu bixiyaa ama laba boqol nin baa qayiray ninkaasi wuxuu la tegayaa million jeefku waa ugu jirtaa ilin halkaas kala baxaya soomaalida waa la xidhaa hadduu dhagaxsiiso kan waa waa la tagaa marka waxaan odhan lahaa war haddii uu guri idin hayo halkaa imaansada taasaa ka khayraad badan meeshanaad kusoo ordaysaan oo ku dhimanaysaan taa marka aan ka gudbo oo oo oo laleeyahay dee tukanaqdaan leeyahay iyo kanaan leeyahay wa waa dee hadal meel waaye iyo waxaan soconayn waxaana meesan imanaya oo laysku arkaya hadda systemku dee saynu u dhisannahay waa beelo isaga dhisan yahay beeshu hadday beel ku duusana dee beesha iska celisaa marmarsiiyahan soomaaliya soo duushadanu dee waxay ku duushaaba maaysaa ka horeysa marka maskilada inaa haysataa qawlaysatadan dadka dhiiggiisa ku naaxday oo ku taajirtay ayaa u baahan inaynu iska qabano haddaynu soomaali nahay marka dambe bal waxaynu doono hortaan ku heshiinay oo dhammaantood cadow iyo shisheeye u shaqaynaya marka dadka shacabka degan sool iyo fanaag ama degaankaas hadda hadalku ka taagan yahay waxaa soomaalido dhan og tahay inaanay weligood meesha somaliland la yidhaha wax ku darsan wax la noqon maamul la dhisan dawlad la noqon hor mid hore iyo mid dambe toonna nineteen ninety eight kiina laba jeer ay isku dayeen iyagu keligood inay wax samaystaan markay socon weyday oo ay ka yaro fashilantay for some reasons specially dhinacaas influence ka jiray darteed nineteen ninety eight ayay puntlandta maanta jirta wax ka samaysteen iyagoo aan hal isim ka maqnayn oo hal caaqil ka maqnayn oo hal aqoonyahan ka maqnayn ilaa al'aanana waa sabtii wax isbedelen ma jiraan dhulka waxa ku dagaalamayaana dee beeshan soo duushay iyo beeshaa lagu soo duulay baa dagaalamaya haddii aan de ilaahay kala gaarin ama aan de umana muuqato oo anigu ma arko haddeer xal soo socda oo kala celin kara ilaahay amuurihiisu mar walba oo isbedeli karaan laakiin dhibka halkaa ka socda ka ka dhici doona waxaa ka mas-uula muuse iyo dee inta lamidka ee qawlaysatada ah ee garab taagan specially waa s n m c aynu naqiin maalinood laba kaseen oo dee waa kuwu la qadaynayay iyo wixii lamidka ah ee la sawirnaa ma arag weliga iyagoo wax wanaagsan ka talinaya dadkaasi marka mashkilada halkaa ka timaada dee cidda qofkaa waa caddahay waxaana dadka u sheegayaa diinta islaamku waxay qabtaa ka duulaanka ku yimi iyo dardarada hadduu dhintana waa helnaar hadduu wax dilana waa helnaar taas ayaa iyana nasiib darro kala ah caruurta lagu khayaa khamaarayaana muuse ma dhalin kuwa agtiisa isku tasawiraana ma dhalin dad masaakiina oo soomaaliyeed baa caruurtoodii lagu khamaaraya iyagana waxaa la lahaa war caruurtiina kala hara qawlaysatadu ku khamaarayso ceshada uga yeerta fakaxaysa dhulka aydaan lahaynna ha ku dhimanina iskaga baxa inta goori goob tahay maanta hadal dambe ma hadin waa go-aan la gaaray meesha laysugu tegi doonana waynu arki doonaa marka qof maanta anigu oday weyn baan ahay qof soomaaliyeed oo maanta dad soomaaliyeed oo bilaas ku dhimanaya yani ku farxayaa ma jiro laakin de haddii gurigaaga lagugu soo dhaco oo qori lagu afka lagaa saaro de wax iska xelkid dee dembina maaha duruuftiina waxa weeye waa lagu kalifay jid kale kuu furanaya ma jiro marka anigoo ka xun waxaan caawa ii muuqda meeshaan in dhibaato weyni kasoo socoto dhibaatadaasuna ay soomaalida special intaa dhinaca isku haysay ciyaaradan ku wada nool ay hawl aan dhammaan iyo colaad aan goor ay dhammaan doonto ilaahay ogeyn ilaahay ogyahay astaafurullah in ay ku dambayn doonto waxaana ka daraysanaya oo dana gaara leh oo haba inay hooq iyo meelo ka dhistaan hadhow halkaa ku noolaadaan maaqan intay noolaan doonaan ayaa ka dambeeya waxaa point kale kamid ahaa oo ninkaan odaygaan ka hadlay waxa la yidhaaho colonial borderski horta anigu tobankii sane u dambeeyey haddaan soo badnayn waxaan baarayay taariikhda soomaalida waxaan baarayay da'da soomaalida iyo afkeeda waxaan gaadhay oo maanta gacanta ku hayaa dhow wakti dhowra haddii ilaahay igu simo buu kusoo saarayaa soomaalida dadka la yidhaahdaa shacabni maayo hadda qabiilooyinkan maanta nool nool oo aynu naqaano oo reer hebel iyo reer hebel la yidhaaho jira waxaan ka hadlayaa as an ethnic group five thousand years ka hor halka aynu joogna joogeen four thousand six hundred baan haya masar looga diray maraakiib oo bayaamiska socday waktigaa bayaamiska ka socday oo ay u badan tahay inuu in badan ka horeeyey six six hundred years magaciisa ka hor ayaa kii u dambeeyey oo la hayaa joog oo u dambeeyey la hayaa waxa weeye four thousand six hundred ilaa iyo six hundred magaciisa ka hor four thousand six hundred waa two thousand six hundred magaciisa ka hor waxaan ka hadlaya laba kun oo sannadood oo isdaba jooga ayaa dadka somali ethnic group waxay adduunka ka ahaayeen dad la yaqaan xidhiir toofale masar baanista la wadaaga laba kunoo sanaan hadda ka hadlaya adduunka ma jiro ummad nool oo waktigaa jirtay oo maantana dhaqan waa inaga keliya waa unique dadkiina la dacdaa waxay ahaayeen sumeeriyiintii waxay ahaayeen masaaridii hore waxay ahaayeen dabyow kaloo meelahaas ku lumay ma jiraan maanta dhulkoodii dad kala haysta war nasiibka keliya aan leenahay maanta waxa weeye waktigaana waynu joognay hadeerna waynu joognaa weli afkan aynu ka hadlaynaa lagu hadlay weli istabaqabasaynu leenahay ma nihin inagu langeer laga soo jaray oo hadda meel lasoo dhigay marka waxaan aad iyo aada uga xumahay inagoo intaan jirnay in nin weyn intuu meelka soo taado iyo ka badanba ay yidhaahdaan isticmaar baa halkan waxa nooga sameeyey war isticmaarka ingiriiskan aad arkaysaan one thousand waxaa haysan jiray roman empirety magaaladiisa ugu weyn one thousand years bay jirta hadday ugu dhalato kuweenuna wallahi waxaan hayaa qaar aynu leen oo weli taagan maantanaa taagan oo three thousand four hundred years ka hor magaalaha aadan jiray oo soomaaliya ku yaalla oo xaqiiq ah maxaa in hoos intaynu ugu noqonay ummad weliba duulo inoogu timid oo duulaan inoogu timid oo dadkeenu ilaynaysay oo inay sulka cadi naga saartay inagoo intaa jirnay shaqadeedu ahayd maxaa maanta keenay inaynu idhaahdo wixii isticmaalku noo hor sidii dadaan jiri jirin ka hor waa igu adag tahay waa fahmi lahay laakiin aan taaba ka imaada waa fog tahay war afar boqol oo sano ka hor qiyaastii qarnigii lix iyo tobnaad axmed gure dagaalkiisii haddaan ba soo dhaweeyo damaa'ilka soomaaliga waxay ahayd inuu hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel u naqan maanta boqolkiiba sagaashan waa jireen soomaalibay wada ahaayeen dad muslimiay ahaayeen dagaalkana waa ku wada jireen ha- hal meel bay ka wada dagaalamayeen maanta hortaa boqol waktiga ilaa maalinta inta uu isticmaalku imanayo oo ah qarnigii sagaal iyo tobnaad dhammaadkiisii bayshali dhinacan waqooyiga markaynu eegno ama waqooyiga beerka xiga ila waqooyiga beerkasama waa waqooyiga intaas dad soomaaliyeed wada degan wada dhaqan wax isku darsaday isdhalay baynu ahayn waxaa timid kun iyo sideed boqol iyo sagaasanadii ayaa ingiriisku soo galay beelaha qaar baa heshiisya la galay maadana waa dee waa la beshiyey kolley oo nin ciidan iyo maraakiil iyo badka soo dhigtay uu ahaa runtii beeshaan kasoo jeedaa weligeed lama gelin weligeed wax lama saxan mana hor fadhiisan markaa dagaalkii daraawiishaa bilowday twenty thirty years buu socday waxaan u malaya nine sixkii buu bilowday twentygiina waa dhammaaday thirty years ku dhowaad ma ninety something ilaa twentygii buu dhammaaday thirty inch ku dhow buu socday Eh, dad soomaaliyeed oo badan oo aan dadkii deegaanka quda ma ahayn eh, baa ka qayb galay runtii eh, lama xaqiro beenna lagama sheegi karo Eh, qofkii kasta oo damiir lahaa ama diintiisa u dagaalamaya ama dalkiisa u dagaalamaya ama dadkiisa dani ka haysay ama individual ha ku yimaado ama group ha ku yimaadeen dad badan baa ka qayb galay laakiin technicada lagu dagaalamayo maalintaa faraskii magaaleed bay ahayd lafdhabartuna dadkii halkaa deganaa bay ahaayeen waxaa jira xitaa aan ogahay beelo dhan oo soo guuray oo suldaankoodii hogaaminayo oo soo degay oo aynu wadoogna hadda way fahmi waayeen waana ka baxeen markii dambe laakiin yani niyad wanaagga lagu bilaabay iyo kuwa suldaanadoodi yimaadeen oo ingiriiskii bedelay markiiba oo mid kale u sameeyey marka nasiib darrada xitaa waxa weeye isticmaalka masalan waqooyiga intaanaynu hadda u nuxiyeen oo dambe thirty something years talaawiis tobkii ilaa sigistigii ayaa isticmaalkaasi jiray soddon iyo kow sano oo ka dambeeya lixdankii ka bilaawdana dawlad baynu ahay waxaa soomaaliya isweydiisaan waxa dadka qaar muqadas uga dhigay dhowr iyo soddonkii sane ee ee- ee- ingiri isticmaalka oo weliba isticmaal waa taqaaniin xaggan markii daraawiis lagu jebiyey oo xitaa ceelashaa loo sugayey oo fayraska furuqaa la keenay oo da- bakteria daxunka biyaha loogu daray meel walba lagu subay waxaa ay dabcan waa la qabsaday dhulkii markii la qabsaday waxaa meeshii ka dhacday dee isticmaal wuxuu sameeyey waynu naqaan isticmaal waan ku rasto aan ku dhaco waxay baarashe sheekadiisii uu bilaabay marka waxaad dhibaatadu ka taagan tahay oo marmar aan wax laga xisoola ah war qofkii dadka ummadiisaa kuu jiraysay inaad iyadii weliba pretex ka dhigato oo marmarsiga ka dhigato oo u sharciyeyso waxaanay lahayn dhulka inagaa lahayn ingiriis ma bixin karo talyaanina ma bixin karo cidna ma siin karo dad ingiriis wax ficinayo de manchester iyo cidhaas iyo iyo birmingham iyo laakiin meel dad leeyahay ma bixin karo marka dhibaatada jirtay waxay ahayd mar walba waxaa jira dad aan qiimo lahayn oo dulliga oo maxay ahayd tay eh, dadka laga faa'iidaysto oo lagu dilo dadkooda tusaale waxaan idiin siinayaa nineteen forty one kii dagaalkii labaad mar baa jirtay ingiriiska soomaaliya laga eriyey markii laga eriyey muddo kadib oo talyaaniga wada qabsaday baa ingiriiska haddana soo noqday oo xoog jiray oo talyaanigii baa laga saaray marka damiir xumada dadka qaar baa halkaa idinka tusayahay hargeysa markii ninkii gaalka ahaa oo ingiriiska ahaa oo gumaysan ahaa madaxda ahaa yimid shirigii qabtuu yimid shir baa loo qabtay nin baa meeshii ka jabiyey wuxuu yidhi maraakiin intii ingiriisku joogay dee bariisku haysay wuxuu yidhi sidii naag dhali weeye oo dhowaan eebba wax siiyey dalabkii ingiriisa waanu kuu dhaga dheelay xagee kaa dhuntada ninkaas soomaali bu ahaa waxaa isna soomaali ahaa oo isla afgaanka ka soo jeeda oo lidkiisa ah oo aynu arkayna adigu dugsiga sheekh basiir baa dhigan jiray oo burca ku yimin markaan magaca xasuustaba waxaa xasuustaa dalay uu leeyahay xaaji aadan axmed abwaanku iyo wadankii soomaaliyeed ilaahay naxariistiisa dhaxa ka waraabiyey xaaji aadan asqalle loo yiqiinay oo uu aanbeys yar kasoo qaadanayo sheekh bashiir wuxuu ahaa dadkii kacay oo ka joojisay waa taariikhda waynu wada haynaa intana soo basaasay baa lasoo qabtay markaasaa duca loogu bedelay saa qiyaasay inay ducaa u dalmadanaya waxaa markaa loogu daray maydkiisa ma caasi kartaan waxaa la digay santarkii tuulada halkaas oo la yaabaa layidhi xaashi aadan asqalle wuxuu yidhi markaa duhur baa bashiir lagu gelgelay daaradkii maahan maydkiisa daahira markii dibadda loo jiiday oo aadka loo diiday waa wala dul soo keenay nasab haddaa duhuyadiisain kala dareerteen dadka markaa meesha taagnaa ee dareerayay dambi male boqol iyo konton doofaar oo qoryo sitaan la hortaagay oo askar oo la qostay oo soomaaliya kuwa maanta weli isticmaalkii u heesa yaala dee rulaantu waa noocaas laakiin waa wax laga dhinto iyo wax laga yaxyaxsoomo inuu qof ku faano ama ka dhigto cudurdaar isticmaalkii baa saan ahaa war isticmaalku wax kudaafad dhasheed buu ahaa wax uu keenay oo wanaagsaninama jirin inuu ku dhaco resourceskani buu dhacay hal baa idin xasuusinaya nineteen fifty eight meesha hadda boorana ee emeralka marmar looga fadfadho thirty eight tons macdanka breen la yidhaaho baa laga qaaday oo darkometiga thirty eight tons waa macdanka uu ka mid yahay maxayankay emerald marka isticmaal horta kaasu ahaa ninkii maanta u baahanooda meeshii jooga waa shaqaaye u tag waxaan ku soo xigayaa haddii aan la idmo waxaa ninkan odayga ahaa iyo dee inta la aragtida ahayd waxay ka dhigtaan cudurdaar kale xuduudadii isticmaalku sameeyey malanaqayaa
si fiican baa lagu maqlaya si fiican baa lagu maqlaya ku socda
oo xuduudadii isticmaalku sameeyey waa kii lagu heshiiyey in la xaqmeeyo dee waana lagu soo xadgudbaya waa hoon somaliland baale waxaan u sheegi lahaa oo iyadana dee aan ka soconayn nineteen sixty three africa waa dadkihiin oo fiftiyadii baa dalalka ugu horreeyey ka dhexeen isticmaalka laba dalbooda inta kalena waa la wada gumaystay nineteen sixty three ayaa waxaa la sameeyey o ouda waxaynu u nahin organization of african unity sixty three kadib ayaa laba iyo soddon dalal markaa xor ahaa oo etoobiya xorqable ka ahayd oo aan u malanayo de inay u xeel dayanaysay dhulkeeni halkaasee ku xanibnay inay de saa ku haysato ayaa waxay soo jeediyeen war haddaynu hadda xuduudihii jidadkii taasnaaye dadka loo dhex dhiga oo qabiil rubucna xagga maldhigo rubucna xagga rubucna xagga aynu taafaadano waxaa la yidhaha bandara fox baa inagu fugman dalaa inagu farxaysa sidaa ha lagu daayo waxaa jira dalal kawahay camaruun oo kale laba boqol afkay leedahay innagu nasiib wanaag iswanaag baynu nahay fanismid group baynu nahay waxyaalo badan oo kale oo diintii kamid tahay dhulkii kamid yahay taariikhii kamid tahay yani wax dhisraysa oo aynu ku kala duwaneen ma jirin laakiin qoqobka waa laynoo sameeyey marka xadkan hadda qoladan srmka iyo iyo iyo somaliland isku sheegataa ay ku dacwoonayso baan idiin sheegayahay nineteen sixty threegii kadib baa leaderskii africa go-aankaa gaadeen in lawadaxeynaan qaban marka hal soo aada soomaaliyeed nineteen sixty three qoladan somaliland sheeganaysa xaggay sheegeen anaa idinka jawaabaya dee weesbaato soomaaliya jamuuriyadda soomaaliya ayay kamid ahaayeen marka saa laleeyahay ma ahayn iyagu dawlad gooniya qaran gooniya ma ahayn gacan ingiriis idina kuma jirin eedi soomaaliya ka mid ahayn xajkii la yiri daayana xajkaa soomaaliya ee maanta ay min naqaan buu ahaa marka taasuna ma noqonayso wax lagu marmarsoodo la yidhaaho xududadii hore yaan la qaadan dee taas aad qaadanaysid adigaa sharcigaas hadduu jiray ku qabanaya go-aankaa la soo saaray xajka soomaaliya kaa aynu hadda naqaan buu ahaa oo ma jirin dawlad kale iyo qaran kale iyo cid ingiriis hayso iyo cid laga xukumo midna marka waxay halkaasa waxay tahay shantii arrimood oo ninka odayga ahi ku dooday ayaan halkaa ku soo dhameeyey waxaan marka u gudbayaa war dadka sool iyo kalaa ku nool soomaaliyeed horta waan ogahay oo runtii ma tiidin wadaniyiin soomaalidu maaha waxaa la ogaaday nineteen seventy seven markii dagaalkii soomaaliya etoobiya bilowday xalale anigoo ku jira baa waxaa la yidhi war ardaydi lain saraakiil baa loo baahan yahay oo bayloodaa loo baahan yahay ciidan badan baa dhimanaya saraakiil baa dhiman waakan muddaa waxaa naloo soo dirayay niman saraakiila oo dhaadheer oo kabadku ugu yar yahay oo kaalayaanaga gawaari cadcad wata oo dee noogu soo jiidayo markay islaahdeen waa diflayseen marka waxaa nalaga hadlayaa de wadaniyad iyo maata patriotism iyo waxaa de waxyaalo badan oo dhiiga kicinaya warka dadka iyo hawsha say u socotana waanula soconaayo waa xusuusatana allah u naxariiste axmed xasan cawke iyo salafkii laxadka saarnaa waad garanaysaan intiina waaweyn waxaa dhacday maalintii dambe in la yiri noo soo saara kulligood banaan meel baan isugu kaayo keenay waxaa la yidhi waryaa leyli sarkaal malantari ku noqonaya aniga idila hadlaya waxaa maskaxdeyda ku jirtay waxaa dhici kartabaan anaa keliga fahmi jiray dagaal dambe inaynaan meeshaa wada gelin marka dadka soomaaliyeed ee maanta dhimanaya door baan u arag kama seexan jirin habeenkii markii la yiri yaa voluntary soo baxaya soo baxa abagaas cad la sumay loo wanaag dhowr milin muddo alaa jaabaleele war makhalad baa gashay baa mid kale igu soo biiray reer allaha siiye maxalkii isku magaciisiiyey intii kale waa laga wada qof soo baxa marka waxay noqotay ciidankii ciidan loo diyaarsaday baa lagu soo qaqabtay digraahadii xalaalo oo dhan bay ka dhaceen daraayaa ka dhacday marka waxaa maalintaa dareemay gadarinimada soomaalidu inay way jirin waayo markaasoo meel hebla la garaac magaalada la garaacayo hargeysa kamid ahayd basilay ciidamadu duul markii ay gabaangalka soomaalidu ku dhamaatay kadib bay ahayd yani wax meel aad ka joogto oo aad carabto ama ka carabto inaad dalkaagii u hawl gasho ma jirin marka maalintaasaan horta anigu ogaaday soomaalidu wadaniyadeeda kolley aniga aragtidayda saasay igu muuqatay waxaan uga socdaa war degaanadan hadda dhibku ka taagan yahay waxaan u malaynayaa dee waxaa jira guruub xaggaa naga xigaana waxay la yihiin annagu waa goosanay oo soomaaliya kama mid yihin annaguna waxaanu le soomaaliyaanu ka mid nahay waanu ku dhibanaynaa waxaanu tagnay marka oo aad aan uga xumahay roolkii dawladda soomaaliya oo mid ah oo aan afkaa juug ka odhan adina hadalkiisa badda sigan yeeriska weliba intii dee wax la dhabdhabay ilaa mar badan waxba la tirine waa two thousand two iyo intii ka dambaysa waa sixteen years almost suuq weliba maqal dawladda soomaaliya xabad ka jirtaa cid kastaa laha joogta meesha jannada ay tiri waxaan kale oo aad u dhibsaday oo dareenaa shacabkii soomaaliyeed ee inta goosashada rabta mooye intii kale waxaa moodaa in afkiina laga jaray wax kalena aana samayn karin xitaa maqaal ma qori karo qof ku taageeraya wariyaa dadkan dad soomaali raba weeye qolada aan rabin gaar baynu markaa ugu wada hadlayna iyagoo kalaynu isugu imanaynaa laakiin kuwan oo murdhukan waa dhul soomaaliyeed waa dad soomaalinimada iyo unitiga raba war ma jiro soo tali marka su-aal weeye ma yurubsida soomaaliyaynaan dhan ka lahayn mise dadka cudurkii qabyaaladda ee markii horeba ina burburiyey inagoo shantuna sano jirnay ayaa beerka u wada fadhiya oo taaka dhaqdhaqaaqa ka celinaysa su-aashaa idinkaa idiin doonaya halkaasaana jeclahay inaan arrintaa ku dhameeyo waxaan idinku darayaa keliya anu hadda dadka nool dee inta waaweyn baa ku jira oday soomaaliyeed oo markaas nineteen eighty something toddobaatan iyo shan ama sideetan jiray baa maalin ii sheekeeyo wuxuu yidhi waan dalalka khaliijkaan joognaa wuxuu yidhi adeerow ade markaan anagu dhulkan soo galay wuxuu ka hadlayaa reno twenty yearski thirty yearski ama forty yearski hadday wurgaarto wuxuu yidhi qofka soomaaliga ah marka wuxuu la yaaba yahay dad soomaaliya oo markaa nooloo hayaa badan aan wanaagsaneyn u ka arkay wuxuu yidhi dadka soomaaliga ah marka meel shaqo laga qorayo waagaasee siidin la dhiibay waxaas ma jirin waa meelun daaqada la istaagi jirin wuxuu yidhi dadku way farmaadaan salaata arooriyo bay guureeyaan kuyuugaasay galaan soomaaligu wuxuu yidhi tobanka arooriyo yidhaahdaa marka ninka daaqada fadhiya ee dalka u dhashay amar buu qabaa inuu marba kaco oo eego banin kuyuuga agtiisa soomaaliinka soo taagay ma gelayo kuyuuga isagu soomaaligu ma gelayo wawallahi waa sidaa wuxuu yidhi markuu kocna eego mid soomaaliya arku yidhaha walla saar saar ka kar waryaa ninkii baa soo dhawaaya daaqadu yimaada markastaa wixii kuyuuga ku jiray ee shaamiyiin iyo mafaari iyo carab kale iyo dalay baasoo dhan leebaa maaha calaada markaasuu yidhaahaa buu yidhi amuta kirabiya ninkanu waa soomaali waa nin sharaf iyo karaamo leh iyagoo kuyuuga ilaataasa ku jiray buu wuxiisa u dhameeya markaasuu isagoo halkaa ka baxaa buu yidhi maanta meel laga rabaadan aanan arkin buu yidhi sida xaalkeenu yahay waa dhow kudaafadaynu ku biiraynaa waa ciidiyadii markaa anigaydaan idinla hadlayaa markaan yaraa waxaad maqli jirin qofka soo qaadaya laleeyahay uf kaa naga daayo magaciisaduleeya markaasaa laisweydiiye un xadahay muxuu sameeyey isaga yidhahaa nationality jeebishii u bedelay inaynu dhanka samay soconay waxa ay u daliilah maanta qof soomaaliya oo aan suuxiyadiisa inuu bedelo harin ma lala gadiya marka waxaan idin oranahaa waxaan iskaga qabano oo sidaa aan idiin sheegay qofkan maaha e five thousand years ama four thousand five hundred years ummad jirtay oo weli taagan soomaalida dal kariyana waynu waynu leenahay ilaahayna siiyey darkii hadda la xaayasi sida ii muuqata laakiin way iska soo noqon doonaan oo dee ilaahay kalluunka waxaanu marna waa baaba waa baabaceen hadda laakiin dee haddii midda la daayo waa soo qabanayaan resourceskeena badda kowa xoolaha labaha dhulka macdanta ku jirta saddexa batroolka iyo gaaska afara maxay tahay dad kula yar baynu nahay densitigeenu waxaan unaa kilomitrkii dhowr qof baa ku jirayaaga haddaynu dhulkoona googoosano xidhxidhno marka waxaan oran lahaa war inta naga yaryaray intayna faafiisay waynu ognahay welina iyagii baa ina hor taagan marka la yidhaha waxbaa la dhisayaana qofkii beenta ku hagaagsanaa ama wax garanaya ama wadaniga ah ama dadka wuxuu qaban lahaa lama keenayo waxeenii oo dhan wuxuu isu bedelay nin kolay sita oo xarag iyo xarag xeelo inuu ka buxsado raba hadday masaga waan ogahay oo soomaali badan oo dhalinyaro iyo waayeel bale oo wadaniyiina oo dadkooda iyo dalkooda jecel baa jira war talo raadiya aynu wacan kaga baxno sidan ku jiri mayno kumana noolaan karno ummadaha baabaaye aan idiin sheegaya baynuna ku biiraynaa marka dambe haddaynu sidan kusii soconno dhulkana waa la xaalasinayaa runtii hadday lagu socotaa marka intaynu inagu isu jeedno waxaa xasuustaa cumar geelle oo maalin madaxweynaha jabuuti beri hore soomaalidu intay iyagu isku maqan tahay ilaahay hadka sharci nagu maqan yahay cadowbaa inagu maqan ilaahay hayna tusaan leeyahay intaasaan ku dhamaynayaa mihir iyo walaalnimo iyo wanaag waan rajaynayaa inaynu arrintan aad ku dambaysiisaan orada naga yaryari waa helaysaan xoogaa waayeela oo dee kollay idin tiltilmaamana xasuusanina halgama dalkiini iyo dadkiini dib u qabta u taliya waxaan idiin hubaa fifteen years haddaynu degno oo nabadgelyo helno adduunka nis baynu dhaafanaa laakiin waa laydinka ilaalinaya ku talagala waa idin salaamayaa aad iyo aad baadna ugu mahadsantihiin dhageysiga aad dhegeysateen wixii dee intaanoo raacay raacana waxayna waa laynoo sheegayaa shaale hadday jiraanna wixii dee aan markaa taalkaygu gaaro ama aan garasho u leeyahay waa idinka jawaabayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
وهي آية دوما سوها وعبد الله وفصل عبد الله حسن محمود وعبد الله إسبانش وكان لا يعرمها طبق الصول يولد بها صوماليا حد بصوصان يا سولو